maamulka tumanka xaafadood magaalada baydhabo iyo hano ku mid e hooyooyinka haya weliba yowadana dadaalada ka eedan sidii oon ku qayb qaadan lahayna bilicdii weliba nadaafada guud ee magaalada baydhabo barnaamijkan oo lankamaga dari maalmo ololaha nadaafada magaalada baydhabo ayaa uuljeedsiya weliba is-iya sidii lan heli lahayay deegaan nadiif e hana ku mid ee guddoomiyaalka xaafado magaalada baydhabo oo ku hadalaya ololaha nadaafada ayaa sheegeen qeybtan ololahan ini markaasi eta ti guud ee lagu sameeyo magaalada iidan mahadsanto way ku dareerageekan ololo nadaafadeed magaalada tumanka xafadood gudoomiyaajo insamanyin hoyooyinsho guud tumanka xafadood tumanka hoyda intiibu bilaanti oo ku gornaayti min way ku gornaaytay sid bilaamada xaafad kasta ku gornaayti tumankaas xafadood ya nadaafadii ololaji ku dareer eed iidan mahadsantaan oo adin wali fikireeda ku qabta si gaar een saaran way tahaan tan tumanka xafadood magaalada guda ee bilicja tumanka xafadood ka koobanyin gudib marka may naqdaase tumanka xafadood hatan lamba xaafadiisa nihaagdo taasa shaqadeeta bal may
muhiimadaanlata magaalada dhini webaba maybwafolka dhigoy faytaaka jarto dhini kastaba mayba matalaase ini onay dadye ista walan qobsay oo nidaam ee magaaladii oni waybwaha nadaafada ku shaqeeyaan waana iska ogolin waana anglahayna wal xaquuqi hatii oo hata guunahaan qaadahaya ista walan qobsayu may fadaan guudahaan i gaarhaanba ini onay magaaladii wujijo sida fortune dhigdaan dhigdaan
nadaafadan oo ku dareerta magaalada baydhabo sii guud haagaan ku dareerta maalinta arbaada sadii dham xaafado anase kuwaata munka xaafadooda ku shaqeeye maalamo kalena waybuwa xaafad walbiyaa gooni gooni ku shaqeeyaan laakiin maalinta oo arbaada oo lan astay oo oo ma jarta degmada toosehan agaasanti gudoomiyaha degmada waybuwahan iidan ku dadaali een waliba jarta oo nase kooyaan maalintan wayba maalintii ololaha guud haytay oo nadaafada magaalada baydhabo si bireecdiya iyo naytooy istaraatiijiyadii waybuwa walaayi kashana la yaalan hugaa
si gaar ahaan xaafadatiyada iyo weliba ahmiyadda iyo siyaasa inay nadaafadan laka dadaalo waybuwa eed iyo eed iyo eed iyo eed waybuwaha xaafada nadaafada eeda waybuwaha ahmigii in siyaasa waliba ku gubaabiyaane in xaafadaha iyo bulshada oo ku nool magaalada baydhowdhow waa hal xaafad leyma ee maybada silanku horseeda walyaabo nadaafad xumada ku dhalada kora yaa bulshada baydhabo waliba yoonka baaqeena iniyo kula shaqeena nadaafada deegaanka iyo weliba badbaadinta bulshada may go'aan ee ku deyrana waan horbahan ku hadalnay dadba doon dhigan maayo walaagi ad idita ku nadaafida loorko kashib idita dhamansha isku dhig digmaanyo guudi oona digmaanyo gaara isi wanaaga tumanka xaafadood isa gabna laakiin maybaa muhiimad ah ini oona minka kawalaad ha ku haagase oo hortaada kashabaasa sidii minkii ka eta ini oona waybuaada dareenka isgeliid waana ku fikirte yeedaanka baaqe ki bulshada may waacay geliyaane id allaala lan laylanku sugna qof laylanku sugna lan kasta kaburaariga kashanka nadaafada kuwada shaqeyma wallanko ilama leyma een hamigaan wayba siyaana si bulshada dhan ku qiib qaadata oo masankanagad salaam xule hooyooyinka in badan argay nadaafada
hooyooyinka waybuaha n sidii o dham sifilintrian shaqeeyaan in diyaarsanyin bulshada in diyaarsanyin in horumarka iyo baraacda magaalada waliba si hambata n magaaladiion horumar indeet hooyooyinka maarwelbiya in diyaarsanyin wal markoole ma wal xulasho fadaayma iyooba diyaaran ah intii oo horumarkaas iyo dadaalkaas iyo ku shaqeeyaan